أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya oo duqayn xooggan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka canfarta xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya oo mar kale shaaciyey in ay ka hortegayaan in xabashida ay qaadato badda soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe maamulka ridada ee somalilan oo xiray maxjar lagu hubiyo caafimaadka xoolaha ee uu berbere ku lahaa ganacsadihii murtad gurguurta u xiray dhoofinta xoolaha nool maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowro aqoon kororsi ah u qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka qiraa'aadka ee imaam sakhaawe ee degmada jiliib wilaayadda islaamiga ah ee baay oo soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqo diini ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan wilaayadda islaamiga ah ee bakool oo ku guulaysatay heshiisiinta beelaha jilible iyo geladleh kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayadaasi xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday degmada wabxo ee wilaayadda islaamiga ee galgaduud waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan diyaaradaha dowladda xabashida etoobiyaha ayaa duqayn xooggan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka canfarta xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaasi haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare ugu yaraan siddeed qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib duqaymo ka dhacay dalka etoobiya duqaymahan oo la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka dhacay gobolka canfarta sida ay dad goobjoogyaala u xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi warbaahinta gudaha etoobiya oo soo xiginaysa dadka deegaanka ayaa sheegtay in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad beeraley ah waxaana dadka dhintay ka mid ah haween iyo carruur warbixinno lagu daabacay baraha bulshada ayaa weerarka la xiriiriyey dowladda jabuuti oo ay warbaahintu sheegtay inay saraakiil jabuutiyaan ah u sheegeen in dowladda jabuuti weerartay koox halis ku ah amniga dalkaasi dowladda xabashida etoobiya iyo dowladda deegaanka canfarta weli kama aysan hadlin duqaymahan sidoo kale dowladda jabuuti oo la tuhunsan yahay inay mas-uul ka tahay duqaymahan ka dhacay ismaamulka canfarta ayaan weli wax warar ka soo saarin dhankeeda dalka etoobiya oo ay ka socdaan dagaallo sokeeye ayaa hadda u muuqda mid amnigiisa uu faraha kasii baxayo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa mar kale shaaciyey in ay ka hortegayaan in xabashida etoobiya qaadato badda soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya odayaal ka soo jeeda gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si weyn uga dhiidhiyey damaca etoobiya ee qaadashada xeebaha soomaaliya iyagoona etoobiya xusuusiyey inaan la hilmaamin dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato waxa ay odayaashaani sheegeen in marnaba etoobiya aanay ka ogolaan doonin qaadashadii xeebahooda seylac lughaya iyo guud ahaan xeebaha soomaaliyeed oo dhan iyagoona kooxda riddada imaaraadka carabta uga digay faragelinta ay ku hayso arrimaha soomaaliya innana narfud ay tadakhul caskari athoobi fi shu'uuni soomaal kama annana naqulu lilimaaraatiyiin utruku soomaala wa sha'naha odayaashu waxaa kale oo ay ka hadleen isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaameen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan garguurte iyo abiy axmed ay bil ka hor ku galeen dalka turkiga kaasi oo xasan garguurte uu qalinka ku dugay hirgelinta damaca etoobiya ay ku rabto inay ku qaadato qaybo ka mid ah badda iyo bariga soomaaliyeed waxa ay sheegeen in murtad garguurte aanu matalin kana ogolaan doonin waxii ay ka diideen murtad muuse biixi waxa ayna ku tilmaameen doqon damiir laawo ah oo etoobiya ugu baaqaya sidii ay badda soomaaliyeed u qabsan lahayd iyagoo geesta kalena ku tilmaamay inuu yahay damiin dhaqaale ka raadinaya dadka dhintay waxa weeyaan heshiiska turkiga lagu galay ee xasan sheekh maxamuud iyo etoobiya saddex geesoodkaa u dhexeeyey heshiiskaasi waa waxba kama jiraan xasan sheekh manama matelo wax alla wax maaragtay arrimaha iyaga uu ka odhan karaa siiba gobolka awdal iyo selal ma jirto xasan wax jira maaha waa nin nolosha ku uray waa nin nolosha ku uray maalinba diyaarad saaran dameerta rardoonkii iyo xerada safarkay tagtaa maalin kasta meel buu tegayaa dadkii dhegxumuu ku dilay waxa weeye waa nin cid walba leh dhulkani kaalayoo dega waa baaqa waa in etoobiya ay gaadhaa badda waa kaalay oo dhulka qaado maxaa ninkaa aan ka odhan karnaa alla intii dhimatuu dhibaa iilkiibuu ugu dhacaa dhaqaaluu ka raadiyaa maxaa dhimane u hadhay ninka qabuuraha maanta faqda soomaalina wuu dilay ilaahay meesha ha dhaafiyo annagana horena shaqo nooguma lahayn namana maamulo mana bixin karo wixii aan muuse biixi ka diidnay xasan sheekh maxamuud kama ogolaanayno sidoo kale odayaasha reer awdal waxaa kaloo ay digniin adag u direen dowladda riddada turkiga waxayna ugu baaqeen inay raaligelin ka bixiso gefkaasi caadi ay kula kacday ummadda soomaaliyeed haddii kalena ay ka shallayn doonto waxaa kaloon uga diganaa dowladda turkiga madaxweynaha rajab erdogan waa inuu arrintaasi raaligelin dowladda turkigu waa inay ka bixisaa waa inay ka baxdaa heshiiskaasi ankara ee saddex geesoodka hadduu turkigu arrintaa ka bixi waayo dana badan buu ku waayi doonaa geeska afrika waxaa kale oo ay ka hadleen in ummadda soomaaliyeed ay tahay dad soo jeeda oo marnaba aan la khiyaamay karin isla markaana ay ka warqabaan damaca guracan ee muddada badan ay ku taamaysay dowladda kaafiradda ah ee xabashida etoobiya etoobiya hadday deka doonayso jabuuti ay haysataa dhul badan bay haysataa soomaaliduna ma aha dad la khiyaamayn karo indha sarcaad la camayn karo oo khiyaali loo sheekayn karo way ka caqli badan yihiin ujeeddada ilaa iyo wakhti dheer qaybta kiristanka ortodogoska iyo sirdoonka iyo milatariguba ay ku hamiyayeen in dheer inay qabsadaan waan ognahay waa la socdaa laakiin wax uga suuro galayaa ma jirto waddanka yagana cid nimo siin karto haddaan example soo qaato bolivia waddanka la yidhaha iyo jeli waa taa bad baan siinayna waa ta sidii bolivia maanta way ku badlaadday markii ay bolivia u ogolaatay jeli inay saa isku soo fidiso cid ka kicinaysaa ma jirto etoobiya uma hayno annagu xeeb mana siinayno suuragal maa xasan sheekh maxamuudna ma siin karo erdoqoonna ma siin karo imaaraadku ma siin karo baarlamaanka inta la ururiya soomaaliyana ma siin karaan dadkii ilaahay dhegay baa meesha yaalla raallina kamanayin iskumana iman karno amxaa ruuro weyn iyo intii hilo ugu raacda midna annagu isma qaban karno waxaan isugu iman karnaa ma jirto dadka iyaga muslimkaana ma soo dhex gali karaan yaan lagu hawaawiin xasan sheekhow dee adoo kiish dabalaabad sidataa oon buuxsamayn laakiin annaga meeshayada iibsan kari maysid qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta shalay galab ay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaadka murtadiinta oo lugeynayey waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah afar kalena waa ay ku dhaawacmeen maamulka riddada ee somalilan ayaa xilay maxjar lagu hubiyo caafimaadka xoolaha ee uu berbere ku lahaa ganacsadihii murtad gurguurta uu u xidhay dhoofinta xoolaha nool nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka ashaal darirka ee isku magacaabay somalilan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inay si rasmiga u xireen maxjar lagu hubiyo badqabka xoolaha oo magaalada berbere uga furnaaneen ganacsada carbeed ah cumar shucayb wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka ashaaldirirka ee somalilan ayaa tilmaamay in ganacsada abuyaasir oo ah nin ka soo jeeda wadamada carabta uu caqabad ku noqday dhoofinta xoolaha ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa sidaa daraaddeedna ay go-aan ku gaareen inay xiraan maxjirka caafimaadka xoolaha lagu hubiyo oo uu berbere ku lahaa wasiirka oo u hadlay maamulka uu madaxda ka yahay murtada cabdiraxmaan ciro ayaa intaasi ku daray in go-aankan uu yimid markii uu abuuyaasir ka dhig adeegay go-aanka maamulkaasi oo ahaa inuu ka laabto heshiis uu la galay murtad gurgurte oo loogu xiray dhoofinta xoolaha dadka soomaaliyeed murtad cumar shucayb ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ruqsadii shaqo kala noqdeen ganacsadahan oo muddooyinkan dambe ay ka cabanayeen dadka soomaaliyeed murtadkan oo muraasi ka waramayey waxaa hadaladiisi ka mid ahaa waxaad ogtahay suuqa weyn aynu leenahay waa sacuudi arabiya marka waxaa jira saddex maxshar oo berbere ku yaala oo inta badan xoolaa la mariyo dhoofka xoolaa marka mid ka mid a oo ka kuwa shareorderska waaweyn oo ladhaha abuyaasir oo maxsharka berbera national quarantine isagu maamula ayaa xoolihii berbere ka dhoofayey si ay ka tahay mooyaane si khaldan u tegay soomaaliya oo kula soo heshiiyey arrintaasaa deedna carqaladaysa runtii dhoofkii xoolaha oo ay u taagneyd muddo iminka bil ah marka maanta ayaanu go-aan ka gaadhnay oonu xidhnay maxsharka ninka yaasir leeyahay sababtaanu xidhnayna waxa weye wax kale maaha amba faragelin oo ku sameeyey madax banaanida somalilan arrintan markii ay soo baxdeen ogaanay de arrin uu qarinaya bay ahayd marka markii aan ogaanay aan xaqiijinay wuxuu joogay jabuuti jabuuti baan uga yeedhnay aan ku nidhi soo gal waddanka oo kaalay uu noo yimi arrimii baan wax ka weydiinay inuu de heshiiskan u galay inay tahay runtii arrin dembiya marka waxaan kula talinay inuu ka noqdo oo arrinta dee uu si toosa uga noqdo isaguna markaa inuu ka noqdo runtii waxa uu ka warwareegay aniguna waxaan ku nidhi marka waxaan waddanka aan ku nidhi iskaga baxo iska tago marka tallabadan qaadna waxay noqotay xigtaynan maxsharkiisii xoolaha ka dhoofsanayay aan markaa laysankii kala noqono aan xidhno abyaasirna maxsharo badan buu ku leeyahay dee jabuuti buu ku leeyahay oo maxaa wuxuu ku leeyahay meesha ladhaha boosaaso waana nin runtii dee markii ugu horreysay na maaha carqalada noocan oo kalea dee ku sameeya xoolaha reer somaliland waa markii aan malaynayo markii saddexaad noocan oo kale uu sameeyo marka waxaan filayaa xoolaheennu aanay u hakanaynin isaga ay sideedii u socon doonaan xoolaan wax kiimadan intaan kuu sheegay soomaaliya ilaa neefka beled weyn laga soo qaado halkaa lasoo mariyo gaadhigii ka shaqaynayey neefkii qofkii soo iibinayey qofkii dilaalka waad ogta neefka xoolaha waxa ku xidhan intaasoo ummado kala duwan indhowaalaab waxaa jiray ganacsado soomaaliyeed oo dhanka xoolaha qaabilsan oo ka cabanayey dhibaatada dhanka xoolaha islamarkaana tilmaamayey in xoolihii soomaaliya loo xiray nin ku sugan magaalada berbera balse ugu dambeyntii maamulka shaaldirarka somalilan ayaa qaatay go-aan ku aadan in ninkaasi gebi ahaanba laga rusqeeyo shaqadii uu hayay oo ah in gurgurta uu u xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro aqoon kororsi ah u qabtay macalimiinta iyo ardayda macadka qiraa'aadka ee imaam sakhaaweh ee degmada jiliib warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey cismaan axmed dhuubow iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay maktabka guud ee dacwada uu ku howlanaa qabashada dowraad loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan ayuu sidoo kale wuxuu maktabka dowradiisu gaarsiiyey xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib dhowaan wuxuu maktabka dowro maalmo socotay u qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka barashada qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi xaruntiisa koowaad ee magaalada jilib dowradaasoo muddadii ay socotay ay ardayda iyo macallimiintuba ku qaateen cashiro fara badan ugu horreyn maamulaha guud ee macadka imaamu sakhaawi ayaa ka hadlay dowrada loo qabtay macadka sakhaawi xaruntiisa jilib iyadoo sidoo kalena xarumaha kale ee macadka loo qabtay dowro midaan la mid ah insha allah haddii wax yar ka warbixino dowradii ahayd dowrat alqimam liasxaabi alhimam macadka imaamu sakhaawi lagu qabtay fii wilaayati juba alwusda fii muxaafadati jilib oo qabtay dowradaas maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin oo loo qabtay reer sakhaawi mucalimiintooda oo macadka mucalimiinta ka ah sida baniin iyo banaad ay iskugu jiraan sidaas oo kale ardada baniin iyo banaadkoodii dhammaantood waa loo qabtay waxyaabaha dowladaas lagu daraasiyey mawaadkan waxaa ka mid ah way badnaayeen maadada alasmaa waalaxkaam iyo duruqu tadriis waalidaara almadkhal ilaa cilmi alqiraa'aat sifaatu almucallim annaajix dowru alquraa fi jihaadi alacdaa iyo culuw alhima intaas iyo in kale ayaa lagu daraasiyey ahdaafta loo qabtayn dowladu waxay ahayd in ardada iyo mucalimiinta haqaafadooda la siyaadiyo xagga mustawahooda aqoontadan kor loo qaado mucalimiintana loo diyaariyo waxyaabo ay dhigayaan oo la ta'hiiliyo oo xabka daraasada diyaarinteeda iyo tacaamulka ardayda iyo waxyaabo ayaga khuseey in ay looga faa'iideeyo ayaa looga talagalay dowrada intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dowrada loo qabtay iyo waxyaabahay ka faa'iideen waxaan qaadanay dowra dowradaas oo magaceedu uu yahay dowratulqimam liasxaabi alhimam waxyaabaha aan ka faa'iidayn waxaa ka mid ah haddaan koob iyo laba waxaan ka sheego dowru shabaab fi jihaadi alacdaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowrada culuwulhimma waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu qisooyin ama sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu alasmaa walaxkaam waxaan ka mid ahay ardayda sakhaawi khaasatan banaadka sakhaawi meeshan waxaa noogu socotay dowro oo maasha allah aada u qurux badan dowrada waxaan ku qaadanay waxyaabo badan oo maaragtay aada noo soo jiitay ayaan ku qaadanay mawaadicda aan ku qaadanayna waxay aheeday waxaa ka mid ahay al asmaa walaxkaam waxaa kaloo ka mid ahay culuwulhimma waxaa kaloo ka mid ahay dowru nisaa fi jihaadi alacdaa waxaa kaloo ka mid ahay inahum fityatun waxaa kaloo ka mid ahay almadkhalu ilaa cilmi alqiraa'aat waxaa kaloo ka mid ahay akhlaaq waxamalat alqur'aan waxaa kaloo ka mid ahay idaarat lwaqti waxaa kaloo ka mid ahay waqafaatun fii sirati rasuul sal allahu alay wasalam waxaa ka mid ahay duruqu tadriis waxyaabaha ku qaadanay maarata cajiib ay ahayn canaawiintaas ayaa ka mid ahay waxaa jira dowraad midaan la mid ah oo loo qabtay xarumaha kale ee waxbarasho ee ka furan magaalada jilib waxaana maktabka dacwada uu sheegay in dowradan ay ka qabsoomi doonto meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah xasan cabdiraxmaan abuxasaan warbixinta warkan haynoo sii faahfaahayo
gaalgayleeroosideedoo bilood haroogi gaalkacay haa galmudug sideedoo bilood haroogi gaalada saf imanoo kabiiri degmada buura kaba waay daraawiishta koonfur galbeed yaa la shaqeeyay murtadiinta ah siyaasina la shaqeeyay xasan kuule aadan inta maanaa isuroyo maanaa dhamaada lambilood ama la dhaaday rogayn intaan iskuroyo degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay muddooyinkii dambe soo dhoweynaya gobol xaar u ahayd askar taa'ibiinna oo ka soo baxayay safka cadowga kuwaasoo wilaayadu ay u sameynaysay soo dhoweyn heer saraa askartan taa'ibiinta ah ayaa intooda badan ka imaanaya degmooyinka buurxa kabe iyo bardaale oo ka mid a goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin wilaayada baay waxayna qaar ka mid a maleeshiyaadkan wateen qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maxamed nuur xuseen wuxuu muddo saddex bilooda la shaqeynaya maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isku dhacyo dhex maray isaga iyo saraakiisha murtadiinta kadib ayuu u soo wareegay dhanka degmada bardaale ee wilaayada baay isagoona ka mid noqday maleeshiyaadka maamulka riddada koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen waxa uu dhankiisa la shaqeynayay maleeshiyaadka murtadiinta muddo siddeed bilooda isagoona si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed ee loogu yeero daraawiishta xasan kuulle aadan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo laba bilooda waxaana uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysteen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ee koonfur galbeed askartan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona bixiya wareysi intaa ka badan maxamed nuur xuseen taflow bardaana hoose maan soddon kilomitryan jara duul taflow leero gaalgayleero sideedoo bilood haroogi gaalkacay haa galmudug sideedoo bilood haroogi gaalada saf imanoo kabiiri tin ha ku toobisheen kulaabin walaaqma ama fayle magale ha ku toobisheen ilaahay bahaw nabi markan sideedoo bilood meelaa roogi bitriyaan furunay roogi furunay roogi difaac la isku jari bis anigoo lidhahay xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen meesha ka timidii degmada buura kaba waay daraawiishta koonfur galbeed yaa la shaqeeyay murtadiinta ah siyaasina la shaqeeyay deetan sina ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ahay dable ahay dhibbi rafaad iyo gahira yaalmelasay maxaa horta igu dhaliyay kolley jaahilmidaad qaadaasi kastoo qalbagaa jaahil oo qaadi hatana karajooci walaas dambe nina shaqayna oo murtadiintan ranna magacaaga ii sheeg xasan kuule aadan inta maanaa isuroyo maanaa dhamaada lambilood ama la dhaaday rogayn intaan iskuroyo danko lambilooda iskrogi walhanahay mala meela lam oo idanaya mala baaliha miya hataa ma jiifadaan higa malnoo jiifo leeray meela iskrogi walaahi naab meeli fool dhibantaan may walaahi naab baahama ana meeli oo murug iyo maanaa meeli ba- daruufle maanaa meeli roy dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale laba askari oo taa'ibiin ah ay wilaayada ku soo bandhigtay degmada buulafullaay kuwaasoo hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka ridoobeen munaasabad lagu soo gabagabeynaya xalqa diini ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaat ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid xalaqa diiniya loogu soo xirayay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane waxaana xafladan ka soo qaybgalay culimo nabadoono iyo marti sharaf kale qofku ha weynaado ha yaraado ganacsado ha ahaado xooloraax ha noqdo shaqo kale ha hayo waxa waa inuu wakhti u huro oo diinku barta inuu helo wey haddii uu diinkuusan barinna uu dayaco oo uu ka tago waxay noqonaysaa niman haddii u baahnayn diinkii oo ka maarmay ayaad markaa soo baxaysaa marka tacliinta waa shayga koobaad ee waxa weeye khayrka meeshuu ka bilowdo wey waa shayga koobaad ee wax maarata ay wax ku hagaagayaan marka rag iyo dumarba diinka in la barto tacliinta aan u dhaqaaqno diinkaa ku ilaashamaya waxaa laga maarmaan ah wuxuu alle ku caabudaya subxaanahu watacaala inuu yaqaano oo wax ka mid ah waxyaalaha xaalaadka marka uu ku dhex jiro uu wax ka barto waa wax laasim ama waajib ah marka waa dadaasheen waxaadna ku dadaasheen am naftiinna siaad jahliga uga bixin laydeen marka waxaan leenahay muddadii aad fadhideen ilaahay aidinka ajirsiiyo waxaa yeele diinka inta la fadhiyo wax la baranayo ilaahay dirta hadday tahay muddada meesha la fadhiyo ma aragtay ajir ayaa socdaa marka muddadaas aad fadhideen oo sanawaadka ah iyo kutubta aad soo barateen ilaahay idinka ajirsiiyo kuwii maaragtay ku dhaqmo oo sii faafiyana ilaahay idinka dhigo allaha meeshan isugu kaana keenay annagoo macruufka isfarayna munkarkana iska reebayna ilaahay mahadiis waayo ganacsatadii iyo maaragtay arrintan cajiibka badan meeshaan ka dhacday waxaa la ii sheegay in meeshaan muddo toban sano ku dhow ama sagaal sano ku dhow ay raggaas u dhabar adeegayaan waxbarashadooda khayr badan allaha siiyo hadde waxay ila tahay maalintii kow loo bilaabay iyo hadda isku cilmi ma aha waa niman yacni ducaad ah maanta haddaan nahay nuqubada iyo haddaan nahay culummada iyo haddaan nahay ganacsatada maanta kulli daacinimo ayaa nala ka rabaa waayo waxaan haysanno waa dhaxalkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin kastana waxaa laga rabaa in uu maaragta arrintaas ayadaa juhdi badan geliyo sidoo kale ganacsatadan xalqadan diinigaha loo soo xiray oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in faa'iido cilmi ah oo aad u ballaaran ay ka heleen xalqadan diiniga ah duruustiinoo soo socotay dhowr iyo tobanka sano inaan sheegno wixii aan ka barannay maxay ahayd wax un ka mid ah aan sheegno lagama wada gaari karo duruus badanaan barannay alxamdulilah walaayada si guud khayr allaha siiyo si gaar ah mashaaikhdii waxna bartay iyo maktabkii dacwada asigana ka shaqaynaya intaas in oo waxaan ay suuro galaan heerkan lasoo gaaro dadkan waxay isugu jiraan dad awal wax xoogo soo jajabsaday iyo dad cusub way iskugu jireen haddana ilaa heer maxay ahayd mustawo fiicana la wada gaaray dhowr iyo toban sano ayaan wadnay maxay ahayd xalqadan si guud markaan u sheegno waxaan u malaynaa ilaa shan fanni ku dhowaada maxay ahayd lagu daraaseeyey fanulcaqiida fanulxadiid fanulfiqi siirada iyo tafsiirka intaasay si guud ay ku wareegaysay duris aan qaadanayna khayr allaha siiy culammadii intaan soo waday waa mahad celinaynaa muxuu ahay inta ma aragtay uu sheegay shiikha iga horeeyey waa jirtaa intaas iyo in ka badanna ma aragtay waa waana la baray alxamdulilah ilaahi amahadda iskale culammadii noo soo dhabar adeegtay amahaddan iskale walaayada iyo maaragtay iyo dacwadii maktabu dacwo waa mahadsantihiin haddaana maaragtay adigu ilaah yiraahda inta dhimana in dhammaystirinaan rabnaa adigu ilaah yiraahda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya sar u qaadidda barashada culumta diiniga ah iyagoona degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan ka hirgeliyey maraakiis iyo madaaris ay wax ku bartaan bulshada qaybaheeda kala duwan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku guulaysatay heshiisiinta beelaha jirible iyo galadleh kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo waxa uu ahaa kulan qaatay muddo ku dhow isbuuc ayna barbar socotay dowro sharci ah kaas oo wilaayadu ay heshiis buuxa ku kala dhex dhigtay beelaha ceel qodeh ee wadadega degmada tiyuglow iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada bakool ayaa allah fadligii ku guulaysatay in heshiis buuxa kala dhex dhigto beelaha geeladle iyo jilible kuwaas oo murun ku salaysna dhuldaaqsiimeed iyo ceelbiyood dhiigna uu ku daatay soo kala dhexgalay waxaana shaqaaqadaasi ay sababtay dhimashada laba qofood iyo dhaawaca qof kale heshiiskan oo garwadin ay ka ahaayeen nuqabada wilaayada bokool ayaa miro dhalay waxaana waxgaradka beelahaasi ay caddeeyeen inay ka heshiiyeen madmadowgii soo kala dhexgalay iyagoona gebagabada kulanka soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen malaaqyada labada beelood oo munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan akhyaaray weybaal ka heliyey meelung ee lamadii boqol ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegay yaa la xukumi markaas kabacdi walaaloo reer jilible way baana odsadeen ah inay arday adadiidii oo lamada boqol halaa tahay tii wal lagu dhumo wal hal noo dhumooyaan ereen odsinayna kooyaan ayning nacgoyaan ere ee muddo halning hiroyaan ereen sidiidii buku ogolaan ee shalay hoob lis galanaay wal heli oo markoo la heliyo unmay bua ixsaamu reeban geeli lamada boqol halaa tahay soddon halaadaa lagu dhaafay un oo owliyaa udaamkii la talinay wal un arday ada khiyaarkoon ka dhaafning hayn soddon halaad yaa dhaafay meel kas meen ku dhaafnay tum ishan halaad iyo tum ishan halaad boqolkiiba marka insha allahu soddonkaas halaad yaa ku cafiyni walaalo antii kale hertii may baa hertay boqol iyo toddobaatan neef oo geele way baadhin kaqiimoyay oo kaqiimoysanay unoos dhaaf fadhiin afar boqoloo dollar alaa neef walaalo way baan ninka kuwala jeeno booskan labaatan iyo afar halaad beesadayo iyo hadda ku hayn dadka inta fadhiya waa walaalihii eelqooda walaal la dileen eelqooda intii dhamateen may ku dhimatay eelqooda ilaahay ma ninka naag langmayla dareemay dadkan lankii obliau damhay iyo akhyaarto kale toole iska hayti maylaku dareemay dad iska jirinyo mba dhibaato kale haddii niskoba malahayn akhyaarto lankii weligi walaalihii dhimadan iyo akhyaarlay haay ehelkii dhimadii eheladiis haay ilaahay sabar jamiil ah nasiih walaalihii haddii lama boqol halaad la xukumi kitaabka ilaahay ba xukumi ilaahay mahadiis labaatan afar neef oo afar boqol laka dhoow yaa kubati konton gaala dhomba afar boqol ka dhowanaay konton iyo siyeed kun iyo afar boqol ya reestani atan malee yoona shambalood muddo waha qobsani ilaahay hanin fududaay kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona odayaasha iyo waxgaradka beelaha diriirtu dhex martay u dardaarmay in heshiiskan ay gaarsiiyaan dhallinyarada iyo guud ahaan dadka iyaga ka dambeeya dhallinyarada hogaanka haddii sangatiin maylasin ku baahanya in la kawjaheeyo adowsho in la tuso adowjo in hayna geelila cadowsho in hayna jirible cadowsho in hayna dadka muslimiinta qabaailka kale jaarka ah cadowsho mayu waa gaalada iyo murtadiinta in dadkala tusolfade taas odayaalka diatin insha allahu taala sin kala dardaarma walaalyaalow lankasta ballankuusi laka hergelifadi may lan baahanyaa in safar langala dadka lan sheega hoob intolka shaltaboo lanba adduunyadiis deera ma suurta galaas sadii sambanin sheegdan oo ka ballanteen warqadana ka qoran heshiiska in la deersii dadka lanka talagali oo is haysada baadiida ka jaro hubkan is haysada qadiidaasi hayta ay ku dhabeeyo barnaamijkun waa barnaamij cadowga allah subxaana wa tacaala faa'iide inka jartuu cadowga maanaa farax geliyaas beelaha muslimiinta ee soomaaliyeed ayaa markii ay ismaandhaafaan dhexdooda xaqooda usoo doonta maxkamadaha islaamiga ah ee ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona ku kala baxa kitaabka iyo sunnada mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ee galgaduud warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya anas al ansaari
munaasabadan ayaa loo qabtay saddex iyo toban arday kuwaasoo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo mutuunta aas-aasiga ah ee la xidhiirta qur-aanka waxgarad culimaaudiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa soo xaadira xafladdaasi ugu horeen waxaa goobta bandhig kooban ku sameeyey qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjebisay madrasada qur-aanka kariimka ee daarul qur-aan
قال صاحب التحفة للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم أقسام المد اللازم أقسام اللازم أربعة قال صاحب التحفة أقسام اللازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا هل تعرف من خلق الخلق؟
نعم الله خالق كل شيء لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وطاعته من الذي جعلنا مسلمين الله هو الذي جعلنا مسلمين intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey macali cali oo ah macalinka macadka daarul qur'aan isagoona ka warbixiyey kutubtii ay qaateen ardayda inta ay u socotay waxbarashada qur-aanka kariimka dadkan hadda qalanjibiyey taqriiban toban iyo dhowr waaye gaar ahaan qur-aanka dhammaystiis waxaa ula socday laba rasaalo oo culummada tajwiidka ay yaqaaniin qiimana ku leh fannigaas oo kitaabka la yidhaahdo muqadimat aljazariya ama manduumat almuqadima fima yajibu calaa qaari'i alqur'aani an yaclamah iyo rasaalada kale idan la yidhaahdo tuxfat aladfaal labadaa rasaalo baa ay kor ka soo xifdiyeen oo juhdi badan ku soo bixiyeen mid ka mid a culimaauddiinkii goobta soo xaadira ayaa jeediyey kelimad ku saabsan fadliga uu leeyahay qur-aanka qur-aanka fadliga uu leeyahay muslimiinay waxaad ogtihiin nabiyillahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay khayrukum kan idinkuu khayr badan waxaa weeye man tacallama alqur'aan wa callama qofka barta qur-aanka ummaddana bara dadkan ugu khayr badan idinkugu fadliga badan idinkugu wanaag badan waa qofka ilaahay kalaamkiisa barta dadkana bara waxaa marka khayriyada iyo wanaagga helahaya oo dadka anfacahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa qofka barta ummaddana bara intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey qaar ka mid a martisharafkii goobta soo xaadirtay awalan ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa isugu keenna keenay makaanka quruxda iyo qiimaha badan bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa waaridiintii iyo macallinkii qaaliga ahay oo juhdigan tirada badan ardaydan geliyey waa wax ku dayasho mudan waxaan leenahay maasha allaah maasha allaah maasha allaah maasha allaah waxaa noo muuqay ardadaas sidii ay wax u barteen guriga markay tagaan inaysan kitaabka dhulka dhigin macallinkii wuxu uu soo barayna waalidiintii ay u tagaan waali dadaalay inay yihiin kuna weeleeyeen kudayashay mudan tahay dugsida kale aan ula laaban doonnaa dadaalka halkan ka aragnay waa mid kudayasho mudan xafladan ayaa lagu weyneynayay barashada qur-aanka kariimka waxayna qayb ka noqonaysaa horumarada waxbarasho ee ka socda degmada webxe ee wilaayada islaamiga galgaduud warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas inta aan war midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno berri toole insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu